alxamdu lilah asalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah wacalaa aalihi wasaxbihi waman ihtadaa bihudaah ama bacd asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxa uu yihi jaamica kitaabka ururiyey alxadiid aلthaamin cashar annafaqaة calى الصibyaan can caaishaةa radi allahu canha qaalat daklat hind bintu cutbata imraأaة abi sufyaana radi allahu canhu calى rasuuli اllahi salى اllahu عalayh waslm faqaalat ya rasuula اllah ina abaa sufyaana rajulu shaxiix ina abaa sufyaana rajulu shaxiixu laa yucطiinii min annafaqati maa yakfiinii wayakfii baniya ila ma akhadtu min maalihi bigayri cilmi fahal calaya fi dalika min junaax faqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيyh wasalam khudii min maalihi bilmacruufi maa yakfiiki wayakfii baniiki xadiiska sideed iyo tobnaad waxa uu ku saabsan yahay annafaqatu cala asibyaan in la biiliyo caruurta in la biiliyo xadiiskaas xadiisu caaisha radi allahu canha waxaa wariyey bukhaari iyo muslim bicibaarati ukhra waa muttafaqu calayhi imaamu axmed ayaa isna wariyey abu dawuud ibnu maaja iyo daarami iyo culimo kale albukhaari xadiiskan wuxuu ku wariyey fi kitaabi الnafaqaat waxaanu ciwaan uga dhigay baabu ida lam yunfiq الrajul falilmarأaةi an taakuda bgayri cilmihi ma yakfiha wwaladaha bاlmacruuf abu dawuud waxa uu ciwaan uga dhigay baabun fi rajuli yaahudu xaqahu min yaakudu xaqahu min taxti yadihi ibnu maaja wuxuu ciwaan uga dhigay baabu maali lmarأati min maali zawjiha xadiiskan alkhulaasa wuxuu ku saabsan yahay ciwaanka uu mualifku uu siiyey oo uu kutubta kasoo dhambashay ee ku saabsan annafaqatu cala sibyaan caaisha radi allahu tacaala canha waxay leedahay dakhalat hindun hind bintu cutba hind bintu cutba waxay usoo gashay calaa imra'ata abi sufyaan radia allahu canhu hindu bintu cutba waxaa qabay abu sufyaan radia allahu tacaala canhu calaa rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay bay usoo gashay hind bintu cutba imra'atu abi sufyaan faqaalat waxay tihi yaa rasuul allah rasuulki ilaahayow ina abaa sufyaana ninka abaa sufyaan la yidhaha waa ninkeedii rajulun waa nin oo shaxiixun bakhiil ah oo gacan adag laa yucطiinii ima siiyo min annafaqati biil xaggi igama siiyo maa yakfiinii wax igu filan oo wayakfi ku filan baniya caruurtayda ilaa maa akhadtu waxaan ka qaato mooyaane min maalihi xoolihiisa aan ka qaato bigayri cilmihi isagoon ogeyn fahal calaya miyuu guudkayga ahaaday fii dalika arrinta min junaaxin wax dembi miyuu guudkayga ahaaday faqaala rasuulu lahi sala allahu alay waslm nebigu wuxuu yihi khudii qaado min maalihi maalkiisa waxaad ka qaadataa maa yakfiiki wax kugu filan oo wayakfii ku filan baniiki awlaadaada bilmacruufi ku qaado si macruuf ah iyo samafal ah nacam xadiiskan caaisha radi allahu tacaala canha ay warinayso khulaasadiisu waxa uu yahay imra'atu abi sufyaan oo hindu bintu cutba la odhan jiray ayaa nebiga u timi markaase waxay ka ashkatoonaysaa ninkeedii waxay leedahay ninkaygu waa nin gacan adag biil igu filan anigiyo awlaadeyda nama siiyo waxaan laakiin sameeyaa maadaama aanu s- biil nagu filanna siinin xoolihiisa ayaan isagooni ogeyn wax ka qaataa wixii naga dhinaa baan ka qaataa marka miyaa miyaan wax dembiya ku leeyahay maadaama wax nagu filan aanuna siinaynin qaadashada xoolihiisii aan wax ka qaadanaya isagoon ogeyn nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi xoolihiisa waxaad ka qaadataa walow yaanu ogaaninbe eh waxaad ka qaadataa wax ad iyo awlaadiinna idinku filan si macruufana uga qaado macruuf waxa weeye wixii adigoo kale iyo awlaadaada qof adigoo kale iyo awlaadaada wixii ku filan ee waxa weeyaan aan israaf iyo tabdiir iyo kabadbadini ku jirin qofkiiyo xaqiisii ka tanaasulaya ama cunaa isqabanayana aan ahayn ee wax adiga kifaayadaada iyo fillaanshahaaga ah ka qaado waxaana laga yaabaa waxa reer ku filani inaanay reer kale u ku filaanin marka qo- qoys walba waxa ku filan wixii kifaayadoodu waxa weeyaan baahidooday ku xidhan tahay baahida la sheegayaa ee kifaayada loo eegayaana waa baahidii macruufka ahayd ee wax ka badbadin iyo waxa weeyaan een, israaf iyo tabdiru ku jira maaha adigiyo awlaadaadu xoolihiisa waxaa ka qaa- ka qaado wax idinku filan adigiyo awlaadaada walow yaanu ogaaninbe xadiidkani axkaamta uu ku tusinaya waxaa ka mid ah awalan in qofku qof uu sheegi kara ceebtiisa haddii maslaxad sharciga ku xidhnaato qiibada iyo xantu soo xaaraan ma ahayn fi lasl laakiin nebigu calayhi salatu salaam gabadhaasi sifaadka ninkeeda ay ku sheegtay hadduu maqli lahaa muu ku raalli noqon lahaa ya yani waxa weeyaan way jarxisay culimmadu waxay dhahan xaaladdan oo kale jarxigu waa bannaan yahay oo meelihii laga soo reebay qiibada ayay ka mid tahay waxa weeyaan een, mawaadicdii qiibada laga soo reebay ayay ka mid tahay ee la yidhi xanta qofku way bannaan tahay haddii qofku waxa weeyaan uu yahay qof qof kale dhib ku haya oo qofkii uu sh- uu ka ashkatoonayo ceebtiisa iyo wuxuu kaga ashkatoonayo waa uu sheegi karaa laakiin markaana waa inuu qadarkeedii sheegaa in in in baahidiisa iyo oo maaragtay ku in ay qofkaa warkiisu ku caddaato un waa inu sheegaa bay culimadu yidhahan aanu ka badbadin xadiisku waxaa kaloo ku tusinayaa calaa wujuubi nafaqati cala alawlaad qofkii mutadalimka ahaa ama yani la dulmiyey ee ashkatoonayey inuu qof jarxin karo xadiiskan baa laga qaata banu nidhi soo maaha haddii lagu dhaha sidee looga qaatay ila xadiiskan eh, hadalkani waa hadal gabadhi ay tiriye sidee looga qaatay sida looga qaatay waa cankee iqraarka uu rasuulku sala allahu caleyh wasalam uu u qiray wixii ay sheegtay yaanu ka odhan maxaad ninkaas waxa weeyaan wax uga sheegtay cirdigiisii waayo sabab baa keentay iyo maslaxad sharciya xadiisku masaa'ilku ku tusinaya waxaa mid a- waxaa ka mid a inay waajib ku tahay qofka awlaaddiisa inuu biiliyo oo waxa weeyaan een, waxay cuni lahaayeen iyo waxay cabbi lahaayeen iyo waxay xidhan lahaayeen een, inuu waxa weeyaan waajib saaran ay tahay bixinta uu bixinaya iyo meeshay geli lahaayeen waana eh, sidaa ogeed baa daarami markuu xadiiskan wariyey waxa uu yidhi sunankiisa markuu ku warinayey wuxuu iga ciwaan uga dhigay baabun fii wujuubi nafaqati arajuli cala ahlihi wuxuu baab u yahay ha- kani waajibnimada ninka ay saaran tahay inuu ehelkiisa awlaadiisa iyo xaaskiisa uu waxa weeyaan biiliyo waana masalo culimmadu isku ijmacsan yihiin ibnu mundir wuxuu yidhi waajmacuu cala ana cala almar'i nafaqatu awlaadihi alatfaal aladiina laa maala lahum masalada kale xadiisku uu ku- uu- uu ku tusinaya waxa weeye haddii qofkii biilka lagu lahaa ee ninka ragga ahaa uu ehelkiisii siin waayo wax ku filan ama uu yahay bakhiil dhabcaale uu yahay oo maaragtay een, gacan adag maxaa ay samaynaysaa gabadhii waxaa laga qaadanayaa inay gabadhii u bannaan tahay in xoolihiisa wax ka mid a haddii ay wax ka qaadan karto iyadiyo awlaaddeeda wax ku filan inay ka qaadan karto inay jaa'is tahay laakiin waa inay laba midkood sama waa inayna hal masalo samayn masaladaas waxay tahay inay xoolihiiba intay wada dararsato ay tiraa carruurtayda wax weeyaan intani kuma filla wax habaa dabadeedna ay wada qaadato andhablaa goysi tiraa sharciguu kuu baneeye ka faa'iidayso haddaad fursado heshe yaa yeah. saa awgeed baa nebigu wuxuu yihi khudii min maalihi bilmacruuf macruufkuna culimadu waxay idhaahdeen qofka wixii kifaayadiisa ah ee dadka qaalibkooda ama usarka iyo qoysaska adigoo kalea qaalibkooda ku filan waxa inaad ka qaadato wixii kaa dhinma ama wax intaa leeg aad ka qaadato unbay sharcigu kuu baneeyey laakiin inaad xoolii wada dareersato oo tiraa fursad baan u helaye caruurtayda waxaan maadaama sharcigu saa ii baneeyey xoolihii waan qaadanayaa waxaanan isku daya ciyaalkaygu inay u noolaadaan siday ciyaalka madaxweynaha dalka haystaa u nool yihiin taasi waa mushkilad waxaa kaleo culimmadu yani masaa-isha ku saabsan nafaqada markay ka hadlayaan ay ahlulcilmigu tilmaameen sharciguna aada u booriyey annafaqatu cala alawlaad ehelkiisa iyo awlaaddiisa qofku inuu qoodiyo ragga ahi waxay ka mid tahay min afdal sadaqaat sadaqaadka ugu fadliga badan bay ka mid tahay daacaadka ilaahay loogu dhowaado ayay ka mid tahay ee hadduu qofku ilaahay hortiisa uu dhigto maalinta yowm alqiyaame anfacaysa annafaqatu cala alawlaad waa min afdali adaacaat wa afdali sadaqaat wa acdami sadaqaat miqdaad ibnu macdey karib saxaabiga la dhaha wuxuu yihi nebi maxamed wuxuu nagu yidhi xadiiska bukhaari wariyey fi ladabi lmufrad iyo imaam axmed isnaadkiisuna waa saxiixe maa acamta nafsaka fahuwa laka sadaqa wixii naftaada aad u cunto sadaqu kuu yahay wamaa acamta waladaka wixii awlaadaada aad siisaana fahuwa laka sadaqatun adiga sadaqu kuu yahay wamaa acamta zawjaka wixii xaaskaaga aad siisaana fahuwa laka sadaqa sadaqu kuu yahay wamaa acamta khaadimaka shaqaalahaaga waxaad siisaana fahuwa laka sadaqatun sadaqu kuu yahay nebigu wuxu uhi sal allah alيh waslm xadiiska muslim wariye thawbaan uu warinayo afdalu diinaarin yunfiquhu rajulu diinaarun yunfiquhu calaa ciyaalih waxa ugu fadli badan diinaar iyo shilin uu bixiyo nin ragihi diinaarka iyo shilinka awlaadiisa iyo ehelkiisa uu siinayo ayaa ugu fadli badan nebigu wuxuu yihi alayh salaatu wasalaam xadiiska abu hureyre wariye muslim ku yaala diinaarun anfaqtahu fii sabiil lah bal hadda hadalka u fiirso diinaar aad jihaad ku bixisay wa diinaarun anfaqtahu fii raqaba jihaadun fii sabiila diinaar aad ku bixisay iyo diinaar aad ku baxisay fii raqabatin fii cidki raqaba raqabo xoraynteed oo qof muslima oo addoon aha aad ku xoraysay wa diinaarun tasadaqta bihi calaa miskiin iyo diinaar aad ku sadaqadaysatay qof miskiina iyo wa diinaarun anfaqtahu calaa ahlik iyo diinaar ama shilin aad siisay awlaadaadii iyo ehelkaagii acdamuhaa ajaran aladii anfaqtahu calaa ahlik waxa uga ajar badan kaad caruurtaadii iyo ehelkaaga ku bixisaa ugu ajar badan afartaas waa lacagtii jihaad lagu bixiyey xoolihii jihaadka lagu bixiyey iyo xoolihii lagu bixiyey cidku raqaba raqabo xoreynteed lagu bixiyey iyo xoolihii lagu bixiyey miskiin maarata lagu sadaqadaystay iyo xoolo lagu bixiyey biil iyo masaariif awlaadaadi iyo ehelkaaga aad u siisay nebigu wuxu uhi acdamuhaa ajran cinda allahi waa kee waa aladii anfaqtahu cala ahlik hada waa fadlun caiim walihaada waa waxaa maaragtay uu yidhi abu qilaaba badaأa bاlciyaali uma qaala abu qilaaba waأyu rajuli acdama ajra min rajuli yunfiqu calى ciyaali صigaar yucifuhum aw yanfacuhum bihi wayugniihim maxaa ka fadli badan ya xadiiska thawbaan markuu sheegay ba wuxuu yihi nebigu wuxu uhi afdlu diinaari yunfiqu rajulu diinaaru yunfiqu calى ciyaali waxa uu yihi nebigu wuxuu ciyaalkiibuu ku bilaabay oo maxaa ka fadli badan diinaar aad maaragtay caruurtaada iyo ehelkaaga kaga maaransiinayso inay cid kale ay u baahdaan ama gacma hoos dhigtaan caaisha radi allahu canha ayaa waxay u timi waxay tihi jaaatnii miskiinatun taxmilu ibnatayni laha gabadh miskiinada oo laba hablood oo ay dhashay sida ayaa ii timi fa acamtuha alaaa tamaraatin saddex midhoo timira ayaan siiyey bal hadda u fiirsada umana caaisha radi allahu canha saddex midhoo timira u hesho markaasay siisay sadaqadaa yar inaanay yasin soo maaragtid caaisha radi allahu tacala canha iyadoo timurtu ka mid ahayd wixii ay haysteen wixii ugu fadli badnaa dad badan baa sadaqa iyagoo la bixi laha sadaqada ay la baxayaan khaasatan dumarka yar haysta oha maintan baad qof siinaysa nebiguna wuxuu uhi ittaqu naara walow eesh walow bishiiqi tamra war naar wax iska xigsiiye walow jeex timirana allaha ka dhige waxay tiri saddex midhoo timiran siiyey markaasay saddexdii midhoo timirta ahaa labadii hablood bay mid walba midh siisay faactat kula waaxidatin minhuma tamra wa rafacat ilaa fiiha tamratan litaakulaha xabadii timirtee soo hadhay bay istiri afka geliyo cun hooyadii miskiintahayd fastadcamat ibnataha labadeedii hablood baa intayaa intay labadii midho la siiye cuneen ayaa waxay yidhaahdeen hooyo tannasi fashaqat itamra timirtii bay kala jeexday allatii kaanat turiidu an taakulaha baynahuma xabadii timira usoo hadhay islayd iyadu cun ayay intay laba gabal u jeexday ayay siisay kala siisay labadii hablood iyadu xamay cunin faacjabanii shaanuha arrinteedii baan la yaabay fadakartu dalika aladii sanacat lirasuuli illahi sal alla alay wasalam waxay samaysaan rasuulka uga sheekeeyey faqaala nebigu wuxuu yidhi ina allaha ilaahay qad awjaba lahaa biha aljanna ilaahay waxa uu ugu waajibiyey timirtaa ay kala goysay labada gobol ka dhigtay ee labada habloodee ay wadatay siisay ilahay jannu ugu waajibiyey aw actaqa biha min annaar ama ilaahay naar buu kaga xoreeyey buu igu yidhi labada kelmadood midkood ayuu nebigu igu yidhi bay tiri sal radia allahu tacala canhu ayu fadlin hada waa fadli ilaahay ciduu doono un uu siiyo markaas markaa fadliga intaa leeg ayay leedahay selafkuna aad iyo aad ayay masalada ugu dadaali jireen ya ayay masaladaas ugu dadaali jireen mucaawiya ibnu qura ayaa waxa uu ninay saaxiibiyiinoo muslim la odhan jira waxa uu yihi mucaawiya ibnu qura ila kulmay anigoo ka imi anigoo caws soo guray oo maaragtay doonaya inaan iibiyo faqaala lii wuxuu igu yidhi maa maa maa sanacta anta maxaad samaynaysa ama maxaad samaystay markaasa waxaan ku yidhi bu ihi ishtaraytu liahli kada wa kada awlaadaydi iyo ehelkayga waxaa u soo iibiyey qaala wuxuu ihi waa asabta min xalaal waxaad wax ugu soo iibisay yacni kasbi xalaala miyuu ahaa qultu waxaan ihi nacam dabeedna wuxuu igu yidhi buu yidhi mucaawiya bnu qura lian aqduwa fima qadowta bihi kula yowm inaan maalin walba sida aad u kallahday u kallaho oo aan awlaadaydii xalaal iyo ehelkaygii ku qoodiyo ayaa axabu ilaya min an aquuma aleyla wa asuuma annahaar ayaan ka jecelay inaan inaan waxa weeyaan habeenkiina tukado oo dhan maalintao dhanna soomanaado sufyaan bnu saciid sawri waata laga sheegay inuu yidhi calayka bicamali alabtaal nin buu la hadlaya markaasuu wuxuu yidhi raggii rag ahaa camalkoodii laasim markaasuu yidhi waa maxay camalkoodii waa alkasbu min alxalaali inay risiq xalaala shaqaystaan walinfaaqu cala alciyaali iyo inay carruurtooda quudiyaan waay walihaadaabaa sharcigu waxa uu dembi weyn ama dunuubta waaweyn ee sharcigu uu ka digay laga dhigay oo ka mid ah inuu qofku isaga oo helaya u shaqayn karaya qoodin karayo masruufi karaya ehelkiisii iyo awlaaddiisii amaba hanti haysta uu waxba siin waayo waxay ka mid tahay dunuubta nebigu wuxu uhi sal allah alay waslam sida cbdullahi bn camar wariyey kama fii muslim kafaa bilmari iman an yaxbisa canman yamliku quutah qofka waxaa dembi ugu filan inuu inuu quudin waayo oo biilin waayo ciddii waajibka ay ku ahayd inuu quudiyo sifaadkii ahlujaahiliya waxaa ka mid ahaa ee sharcigu uu dide xarimay inay awlaaddooda laayaan iyagoo ka baqaya faqri ka baqaya ilah wuxu uhi walaa taqtuluu awlaadakum khashyata imlaaq naxnu narsuquhum waiyaakum ina qatlahum kaana khiطan kabiira ilah wuxu uhi awlaaddiinna ha laynina faqriha ka baqaysaan dartii ha u laynina ayuu ilaha yidhi annagaa idinka iyo iyagaba idin arsaaqayna dilkooduna khata iyo dembi weyn buu ahaaday buu ilah yidhi waa ka cabdillahi bn cabaas yidhi alimlaaqu alfaqru qataluu awlaadahum khashyata alfaqri nabiga waxaa laga wariyey cabdullahi bn mascuudna ka wariyey inuu nebigu lagu yidhi ayu dembi acdam deedna u hi an tajcala lilahi nidan wahuwa khalaqa markaasaa lagu yihi shirki maxaa ku xiga dembiga markaasuu nebigu wuxu uhi an taqtula khashyata an yakula macak an taqtula waladak khashyata an yakula macak inaad ilmahaaga disho adoo faqri ka baqaya in badanoo maanta dadka ka midi way sameeyaan masaladaas masaa'ilka ay dumarku sameeyaana baabkan ku tacalluqa waxaa ka mid ah in waxa weyaan gabadhu ilmihii urkeeda ku jiray ay ku dadaasho ama u sacyido inay iska soo rido iyadoo faqri ka baqaysa asbaabaa laysaga soo rida waxaa ka mid a khashyat alfaqri waa ficilkii waxa weeyaan gaalada ee ilaah iyo rasuulkiisa iyo sharcigiisuba ay xarimeen bukhaara wariyey xadiiskaas cabdullahi bn mascuud marka qofka muslimkaahi waa inuu sidaa ku dadaalo waajib waxaa ku a ragga inay waajibkaa ka soo baxaan dumarkana waxaa waajib saaran ah inay ugu nas u nasteexayso ehelkeeda iyo awlaaddeeda oo aynay dhaqaalahooda baabinin oo waxyaabo taafiha oo aan waxba ka jirin oo aan iyaga maslaxadooda ehel ninkeeda iyo gurigeeda iyo awlaaddeeda maslaxaddeedu aanay ku jirin inaanay ku bixinin wixii xoole loo dhiibo waayo waa waxyaabaa lagu aaminay walmar'atu raaciyatun fii beyti zawjiha wa mas-uulatun canha yowma alqiyaama soo ma maadaamay sidaa tahay waa inaanay wax aan nafci lahayn ama awlaaddeeda khayrkooda iyo ehelkooda khayrkooda aanay ku jirin aanay biilkii reerka ku bixinin hadhowna sheeganin inaanu ninkeedu waxa weeyaan biilinin ama ama aanu si wanaagsan u haynin ama aanu si wanaagsan u haynin waxyaabaa qaarkooda dhaca waxaa ka mid ah gabadhu iyadoo ninkeedu uu roon yahay ee waxa weeyaan inay sheegato dee inay dhiban tahay waxaanan ragga waajib ku ah gabadha maqdiradiisa iyo awooddiisu intay tahay inuu biil iyo masruufka bixiyo dadku isku mid maaha nin baa haniya oo ilaahay xoolo siiyey mid baa qaadaama dherga ah mid baa mutawasita kii qaniga ahaa iyo ka mutawasitkae meel dhexdhexaadka iska ah iyo ka faqiirka ah biilka saaran isku mid maaha ilahi wuxu uhi cala almuusici qadaruhu wa cala almuqtiri eesh qadaru ilahi wuxu uhi fattaqu llaha ma istatactum sidaa awgeed waajibkaas waa inaad saa ula socotid waa in adigoo og ninkaaga jeebkiisu inuu dee iska dhexdhexaad yahayoo wax dee idinku filan oo gaajo ilaahay idinkaga ilaaliyo uu idin siinayo waa inaanad doonin inaad u tallaabsato dee ninka milyoneerka ahi gabadha uu qabo siday u tallaabsanayso ama qaabkay u nooshahay waa inaanad saa u hiigsanin qofkana qanaacada wax ka fiican oo la siiyaa ma jiro haddaad adigu isleedahay waxba kaa maqan waxaa laga yaabaa qaaran saddexda wakhtiba helin inay jiraan si awgeed qofku si uu nicmada ilaahay caza wajalla uu maaragtay uu u garto ilaahay uu siiyey waa inuu eego dadka ka hooseeya oo aanu eegin dadka ka sarreeya nebigeenuna wuxuu sheegay sal allahu aleh wasalam waxyaabaa naarta dumarku ku muteen ama uga bateen ragga inay ka mid tahay watakfurna alcashiir inay raggooda abaal ka abaalka darayaan iyagoo u ixsaan samaynaya marka masaladaas waa in lagu tanabuho oo aad iyo aad ilaahay loogaga baqo ayib alxadiiu taasi cashar haddaan su-aal idin weydiiyo abu sufyaan iyo nebiga calayh isalaatu wasalaam wax cilaaqo ka dhexaysa ma garanaysaan eshiya nacam hal qof baa rabaa jawaab fadal oo yuu dhalay abu sufyaan tuma nebiga alayh salaatu wasalaam xaasaskiisii mid ka mid ah ayuu abu sufyaan dhalay alxadiiu taasi cashar irdaacu sibyaan caruurtii iyo nuujinteeda iyo axkaamta ku tacaluqda irdaacu sibyaan caruurta iyo nuujinteeda ayuu ku saabsan yahay can abi umamata albaahili radia allahu canhu qaala wuxu uhi samictu waxaan maqlay saxaabigaasi rasuul allahi sala alla sl rasuulka ilaahu yaquulu leh baynamaa ana naa'imun wakhti anigu aan hurdo ida taanii waxay yimi rajulaani laba nin faakhadaa waxay qabteen bidabcaya labada dhinac bay qabteen labada garab bay qabteen waxa weeyaan faatayaa bi waxay ila yima waxay ila tegeen ama way ikaxeeyeen faatayaa biya waxay ila tegeen jabalan buur oo wacran ama waciran waxa weeyaan adag buur sida loo fula ay adag tahay ayay ila qabteen faqaala lii waxay igu idhaaheen iscad kor xataa idaa kuntu fii sawaa'i ljabal dabeedna waan koray xataa idaa kuntu ilaa iyo aan gaadhay fii sawaa'i ljabali buurta dusheedii halkii ugu sarraysay fiiqii faidaa ana bisawtin shadiid bisagoo anigoo maqlayo cod daran faqultu waxaani maa haadihi alaswaat codadkan cabsida lii maxay yihiin qaala waxay yidhaaheen haadaa cuwaau ahli nnaar ahlu naarka qayladoodii iyo sawaxankoodii baad maqlaysaa uma intalaqa bi dabeedna waa i kaxeeyeen faidaa ana biqowmin mise waaba anigoo arka qolo qolaan soo maray qoladoo mucallaqiina xidhxidhan bicaraaqiibihim cirhbahooda ka xidhxidhan qolo inta la soo laalaadiyey cirhbaha yacni waxa weeyaan laga soo xidhxidhay oo mushaqaqatan ay jeexjeexan tahay ashdaaquhum qowlalkoodu labada qowlal ay jeexjeexan yihiin tasiilu ashdaaquhum daman labada qowlalna ay ka da'ayso dhiigu ka da'ayo faqultu waxaani man haaulaai kuwana maxay ahaayeen faqiila nebiga waxaa laygu yidhi buu yidhi haaulaai aladiina yuftiruun kuwaasi waa kuwii afuri jiray qabla taxillati sawmihim intaan wakhtigii la afuri jiray la gaadhin ayay afurayaan ayay afuri jireen oo wax cuni jireen soonkii waajibka ahaa uma intalaqa bideedna waa i kaxeeyeen faidaa biqowmin mise waaba anigoo qolo qolo faidaa biqowmin mise waxaan arkay qolo oo aan soo gaadhay qoladaasoo ashaddu shayin intifaaqan aad iyo aad yacni waxa weeyaan jirhkoodu uu u karay oo maaragtay een, uu u kala baxay wa antanihi riixan aadna uu uraya wa aswayhi mandaran aadna u u waxa weeyaan arag xun Ah, oo markaad aragto aad ka sasayso faqultu waxaan idhi man haaulaai kuwanna maxay ahaayeen kuwan waxa weeyaan intifaaqu ku dhacay iyo inay sidii kubad la buufiyey kala baxaan oo ay aad iyo aad maaragtay u u ugu- maaragtay intifaaq ugu dhacay wa ant- een, urta ka soo baxaysana ay adag tahay mandarkoodana aan ishwahayn karaynin qiila waxaa lagu yihi azaanuuna waa kuwii raga sinaysan jiray iyo wazawaani kuwii dumare sinaysan jiray uma dalaqa bii deedna waa ay kaxeeyeen faidaa binisaa'in mise waa aniga waxaan soo gaadhay buu nebigu yidhi oon haddana u imi binisaa'in dumar oo tanhashu ay hurhayso hadyahunna naasahooda alxayaatu een, abeesooyin ay hurhayaan abeesooyin baa naasaha ka cunaya hurhaya Thum- markaasaan waxaan idhi buu yidhi qultu waxaan idhi maa haaulaa'i kuwanna maxay ahaayeen qiila waxaa laygu yidhi buu yidhi haaulaa'i allaatii yamnacna awlaadahu allawaat allaatii yamnacna awlaadahunna albaanahunna waa dumarka awlaadooda u diidayay ka xarimayey xa- caanihii ee markay dhashaan aan nuujinaynin uma ndalaqa bii deedna waa ay kaxeeyeen faidaa biqilmaanin mise waaba anigoo waxaan waxaan soo gaadho aan arkay biqilmaanin faidaa ana biqilmaanin mise waa anigoo arkay oo soo gaadhay biqilmaanin caruur oo yalcabuuna ciyaaraya bayna nahrayni laba webi dhexdood bay ku ciyaareen qultu waxaan ihi man haaulaai kuwanna maxay ahaayeen faqiila waxaa la yidhi haaulaai daraari lmu'miniin awlaaddii mu'miniinta yaryarada carruurtii mu'miniinta yaryarada yaryaraan ku dhintay weeye uma sharafa bii sharafan deedna meelba i saareen meel sare ayay ila koreen faidaa ana bialaasatin yashrabuuna min khamrin lahum mise waaba anigoo saddex qof baan ku soo baxay saddexdaa qofoo khamri cabaya khamrigii jannada ayay cabayaan faqultu waxaan idhi man haaulaa'i kuwanna waa ayo qaaluu waxay yidhaahdeen haada ibraahiim wa muusa wa ciisa wahum yantadiruunak kaasi waa ibraahiim iyo nebiyulaahi muuse iyo nebi ciise nebiyulaahi ibraahiim iyo nebiyulaahi muuse iyo nebi ciise adaanay ku sugayeen xadiiskan ama yani waxa wariyey sidaa siyaaqaana u wariyey ibnu khusayma iyo ibnu xibaan ibnu khusayma wariyey fi saxiixi wa ibnu xibaan baa wariyey fi saxiixi dabaraani baa wariyey mucjimulkabiirkiisa xaakim baa wariyey mustadragiisa waana culamo- waa xaakim iyo dahabi iyo sheekh albani iyo culimo kalebana waa saxiixiyeen xadiiskan inuu saxiix sheegeen arrintani nebigu calayhi salaatu wasalaam habeenkii la dhelmiyey miyaa mise waa habeen kale labada ixtimaalba waa suurtagal laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam habeenkaa la dhelmiyey wax badan ayuu soo arkay waxaanu nebigu tilmaamayaa in waxyaabihii uu arkay ay ka mid tahay dadkani ay ka mid ahayd laba shay baa inaga khuseeya inaga halkan yacni waxa weeyaan baabkeennan ama wixii ku saabsan eh, sheekhu wuxuu u keenay cafwan maxalu shaahidka sheekhu uu keenay waa hal shay halkaa shay waxa weeye inay waajib ku tahay buu rabaa inuu ka daliishado inay dumarka waajib ku tahay inay nuujiyaan awlaadooda oo ay naaskooda caa- yani waxa weeyaan aanay u diidin caanaha aanay u diidin Een, waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu arkay dumarkaas oo la cadaabayo oo waxa weeyaan lagu cadaabay ama lagu ciqaabay in lagu saliday abeesooyin waxa weeyaan een, meel halbowle ah oo naaska ah waxa weeyaan ka cunaya taasina waxay ku tusinaysaa in waxa ay sameeyeen ay dembi tahay waxa ay ka tegeenna aanay fadiilo iyo sunno ahayn ee ay tahay waajib ay dayaceen oo waxa weeyaan loo haysto ay dayaceen Een, xadiisku masaa-isha kaleu sheegaya waxaa ka mid a yani waxa weeyaan qofku waxyaabaha lagu naar muto inay ka mid tahay iyo ciqaabka lagu muto inay ka mid tahay ee, inaad afurtid iyadoo aan soonkii faralka ahaa aanad gaadhin wakhtigii afurka camdan iyo ukasna aad u afurtid oo wax u cuntid inay ciqaab khatari ka dhasho waxaa kaloo xadiisku ku tusinaya zinada iyo qubxigeeda iyo xumaanteeda oo aad aragto nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu sheegay dadkii uu arkay dadkii ugu mandarka iyo muuqaalka iyo aragga xumaa uguna urta xumaa ya jirhkoodiina intuu intifaaq iyo barar ku dhacay ay waxa weeyaan mid walba uu yani qaab xun uu maaragtay u ekaaday in lagu cadaabayay sidaas in sidaas loo cadaabayay oo waxa weeyaan ay xaaladoodu ay saa ahayd naarina u dheerayd waxaa kaloo xadiisku tusinayaa awlaadda muslimiinta ee sakiirta iyo waxa weeyaan inay ilaahay agtiisa waxa weeyaan sharafta ay ku leeyihiin iyo si ay jannada dhexdeeda ay ugu ciyaarayaan xadiiskani waxa uu ku tusinayaa si aynu sheegnay inay waajib tahay ama in waciid adagi ku soo arooray inay dumarku u diidaan awlaaddooda caanaha naaska in loo diido iyadoon cudurdaar sharciya aanu jirin inay mamnuuc tahay waciid adagna ku soo arooray oo ay xaaraan tahay dembina laga faa'iidayo iyo cadaab uu qofku ka faa'iidaysa gabadha dumarka waxay culimmadu isweydiiyaan haddaba masalo ma waajib baa gabadhu inay nuujiso ilmihii ay dhashay mise waajib maaha waxa aad qabsataa hal shay baa jira oo culimmada badankooda ay qabaan inay waajib tahay oo nuujinta ka mid a ilmuhu markuu dhasho inay hooyadu siiso caanaha dambarka la yidhaahdo culimadu waxay dhan waa waajib caanaha in la siiya waa caanaha caanaha ugu horeeya damberbaa la yidhaahdaa waa macruuf waa la yaqaana qadarkaa inay siisaa waa waajib ay culimadu yidhahdeen bal ahlulcilmiga qaarkood waxay tilmaameen in qadarkaa ilmaa loo diidaa inay sababto inuu dhinto inta badan awlaadda si awgeed manciga qadarkaa ilmaha loo diidayo culimmadu waxay yidhahdeen waa xaaraan in la siiyo qadarkaasina waa waajib taa halkaa dhig caanaha dambarka la yidhaha warkeeda garanay wixii ka soo hadhay hooyada mawaajib bay ku tahay inay ilmihii nuujiso mise mawaajib kuma aha culimmadu masalada waa isku khilaafsan yihiin waa masalo maxalu khilaafin bayna ahlilcilmiga bacdu ahlilcilmi waxay idhahan intaa waxaan ahayn hooyada waajib ku ahy ma jirto intaa wixii ka soo hadhay hooyadu inay ilmaha nuujiso ma aha ayib yani waajib ma aha intaa wixii ka soo hadhay oo hadday ka tagta ku dambaabi mayso ee waajib waxa ku ah aabbaha inuu raadiyo ilmahan cid u nuujisa bacdu ahlilcilmina waxay dhahaan maya caynkaa ma aha hooyada waajib weeyaan inay nuujiso ilmaha ilaa qadar maaragtay uu ilmuhu gaari karo inuu cunto kala qaato inay nuujiso waa laga maarmaan ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi waalwaalidaatu yurdicna awlaadahunna xawlayni kaamilayni labada waalid waalidaadku iyo duma hooyooyinka maaragtay wax dhalay yurdicna way nuujinayaan awlaadahuna caruurtooda xawlayni kaamilayni culimadu waxay dhahan yurdicna ay liyurdicna waa waa ficil amar looga jeedo ha nuujiyaan weeyaan culimada waajibka qabaa saasay ka dirishada xadiiska cafwan aayadda laakiin waxaa taas daliilkaas jebinaya liman araada an yutima aradaaca buu ilah yidhi ciddii doonta in ay ilmaha u dhammaystiraan radaacada iyo nuujinta ee hooyooyinka ka midihi awlaadooda xawlayni kaamilayni ha nuujiyaan waxaa kaloo aayadda ku sugan iyo aayaad kaleba inay bannaan tahay in waalidku uu ilmaha u kireeyo waxa weeyaan gabadh nuujisa oo aan hooyadeed ahayn sidaa awgeed ayay culimmadu labada qowl isugu khilaafeen oo culimmada waxay yidhaahdeen xawlayni kaamilayni waa qadarka ugu badan ee ilman la nuujin karo laakiin qadarkaasi waxaa nuujinaya liman araada an yutima aradaaca qofkii doonaya inuu gaadhsiiyo laba sano ayaa nuujinaya marka xidhidda lagu xidhay mas'alada khiyaarka iyo dooransha iyo qofka doonidiisa lagu xidhay waxay daliil u tahay inaanay waajib ahayn bay soo koob warka masalada culimmadu waxay yidhaahdeen labadooda qowla lagu jamcinayaa in la yidhaahdo radaacada iyo nuujinta waxaa ka mida wax waajiba xaalaad ay waajibto hooyada ay waajib ku tahay baa jira oo waa goorma kow hooyada waxay waajib ku tahay ilmaheedii inay nuujiso marka cidaan iyada ahayn la waayo iyadana wax maanic oo ilmaha inay nuujiso u diidayaa aanu jirin oo dee hooyooyinka qaar baa gurhaba oo caanaba aan lahayn dee taa lagu kalifi maayo wax aanu ilaahay ku kalifin laakiin hooyadii haddii caanana ay leedahay ilmihiina cid kaleoo iyada ahaynoo nuujisa la waayo ama qaraabadayda ha noqoto ama gabadh loo kireeyo ha noqoto oo waxa weeyaan maaragtay lacag la siiyo haddii cid kale la waayo iyaday waajib ku tahay inay nuujisa waxaa kaloo culimmadu idhaahdeen waxay xaaladda kale waajibka ku tahay waxa weeyaan hooyada cid aan ahaynoo nuujisa waa la helayaa laakiin ilmi yaraa wuxuu diiday cid kaleba naaskoodii inuu qabsado waanay dhacdaa cid kaloo ilmi yaraa jaqayaa ma jirto xaaladaana hooyada waxa waajib ku ah inay nuujiso waxaa kale hooyada waajib ay ku tahay culimmadu ay ku dambaabaysa hadday ka tagto ilmihii yaraaye radiica ahaa ciddii dhashay ee waalidka u ahaa ma haysta lacag uu cid kale ugu kireeyo awooddiisa dhaqaale ma u saamaxayso inuu gabadh nuujiso u kireeyo umana helaya cid kalen hooyadii ahayn xaaladdaana waajib waxaa ku ah inay iyadu nuujiso culimadu waxay dhahen waciidka xadiiska ku soo arooray xaaladaasaa xaalaadkaasaa lagu xambaaraya xaalaadkaa wixii ka soo hadhay hooyada waajib kuma aha inay ilmaha nuujiso waajib kuma aha wixii ka badan dambarka bay culimadu dhahen waana sida qurdubi iyo culimo kale ay tilmaameen labada mas'alena ay ku jamciyeen labada qowle culimadana ay ku jamciyeen waxaa jirtay caado wakhtigii carabta la yaqaanay iminkana buldaanta carabta qaybo ka mida lagaga dhaqmo oo ah in ilmaha cidaan hooyadii ahayn loo geeyo gabadh caananon hooyadii ahayn in loo geeyo dabadeedna ay iyadu jaqsiiso xoolana laga siiyo taa culimmadu waxay dhahen waxau ilmuhu ka faa'idi jiray markaas najaabo iyo waxa weeyaan maskax badnaan iyo inuu ilmihii caano caanihii hooyadii ahayn intuu ku koro wax badan uu ka faa'iido khaasatan hadduu qofkaasi yahay qof wanaagsan ama salaax lagu yaqaano ama waxa weeyaan qof dun fiican oo ahaa laakiin taasi beledkeenna kama jirto hadda innaga beledkeenna kama jirto culimaduna waxay yidhaahdeen dee way kala duwan tahay haddii qof ilmihii nuujiye la helayay iyo haddii aan lahaynin sidaas ayay culimadu masaladaasna khulaasadeeda halkaas ayay dhigeen culimada yidhi waajib ma aha qadarkaa wixii ka badan waxay deliishadeen wain tacaasartum fasaturdicu lahu ukhraa waayo ilaahay muu ku xaaladaas xaaladda waalidkii uu helayo ciduu lacag siiyo oo ilmihii nuujisa hooyadii laguma khasbin inay ilmihii nuujiso inay ilmihii nuujiso ayib hooyadii ilmihii bay nuujinaysaa ilaa qadarkeebaa ilmihii la nuujinaya waxaa la nuujinayaa ilaa iyo qadarka ugu badan ee la nuujin karaa waa intuu laba sano gaarayo wlwaalidaatu yurdicna awlaadahuna eesh xawlayni kaamileyn qadarka ugu badanee hooye ilma nuujin kartaa waa laba sano culimada selefka rag ka midii waxay dhaheen labadaa sano inay dhaafisaa ma banaano waayo ilmuhu xanuun buu ka qaadaya bay dhaheen marka xaaladaas markuu da'daa gaadho caanuhu darar bay usoo jiidayaan caanuhu darar ayay usoo jiidayaan ayib labada sano ka hor ma ka goyn kartaa hooyadu ilmihii naaskii haa laakiin waa inaanay talo iyadu kelideed ay gaadho aanay noqon sida aayadda qur-aanka ku soo aroortae waa inay talo iyo muwaafaqo ayay kaga goyn kartaa ilmaha naaskii iyad iyo ninkeedu ay u dhan yihiin waadix ya ikhwaan dee ilah wuxuu sheegay inaan bacda tashaawur inaan wax junaaxi ku sugnayn hadday ka gooyaan isagoon labadii sano dhammaynin fain araada fisaala can taraadi minhuma watashaawurin falaa junaaxa calayhima waxay culimada iyo selafka rag ka mid yidhaahdeen waa fima fima yani waxa weeyaan fi lxawleyn bay ku saabsantay bay yidhahdeen labadii sannadood wax ka yar haddii ilmihii caan laga goynaya naaskii waa in laga tashado layskuna waafaqo waaya axkaamta walaalayaal sharcigu uu ka tartiibiyey radaacada iyo ilmaha nuujintan la nuujinayo waxaa ka mid a in ilaahay uu ka dhaafay gabadhii murdicada ahayd ee aan soonkii karaynin in soonkii laga dhaafay iyadoo loo naxariisanayo iyada iyo sabigeeda iyada iyo ilmaha yar naxariis loo naxariisanayo ayaa ilaahay ka khafiifiyey sida axaadiista saxiixa kusoo aroortay waxaa ka mid a axaadiista axkaamta radaacada laga tartiibiyey iyo inay gabadhu noqoto ay tahay gabadh ilma nuujinaysa in gabadhii hadday iyadoo ilma nuujinaysa ay zinaysato oo zinadii ku caddaato oo waxa weeye markhaatiyadeedii yeelato amaba ay qirato in aan xadkii lagu oogaynin ilaa ilmahaasi uu naaska ka goco oo ay radaaciisa dhamaystirto rasuulka sal allahu aleh wasalam sida ku taalla muslim iyo axmed iyo keyrkood gabadh baa u timi markaase waxay qiratay inay uur leeday zina ah markaase rasuulku sal allahu aleh wasalam waxay ka dalabtay inuu ka daahiro dembigaas oo xadkii laga oogo rasuulku wuxuu ku yidhi iska tag ilaa iyo aad umusho markay umusho bay kusoo noqotay iyadoo ilmihii yaraa ku sida khirqad iyo maro markaasaa nebigu nebiga waxay ku tihi haadaa qad waladtu waa kanoo waan dhalay yani ama waan umulay markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi iska tag oo igu soo noqo eh, iska tag oo nuuji idhabii fa ardiciihi xataa tuftimiihi orod oo maaragtay nuuji ilaa iyo aad naaska ka goysid falamaa fatamathu markay naaskii ka goysay cuntadii bartay ayay atatu bisabiyi nebigii ilmi yaraa u u keentay fii yadihi kisratu khubsin isagoo gacanta ku sita gobol waxa weeyaan eh, maxaa dhahay ama furina ama laxooxa ama wixii khubsi laysku dhaca faqaalat waxay tidhi haadaa yaa nabiy allahi qad fatamtuhu waqad akala acaam waa kaa ilmin yaraa waanan naaskiina waan ka ka guriyey cuntadiina waa cunay fadafaca nabiyu sala allahu alayh wasalam asabiya ilaa rajulin min almuslimiin nebigu sabigii yaraa wuxuu u dhiibay nin dadka ka mid ah muslimiinta iyadiina amar baa lagu bixiyey god baa loo qoday markii godkii loo qoday ayaa waxa weeyaan ilaa laabteeda wixii ka hooseeya la qariyey deedna nebigu dadkiibuu amar ku bixiyey wuxuu uhi rajmiya waa la rajmiya Een, waxaa ka mid a masaajka ku tacalluqda eh, maxaa dhahaye radaaca sida aynu sheegnay muddada radaaca iyo la ilmaha la nuujinaya kaamilka ahi waxa weeyaan waa laba sano muddada radaaca waa laba sano ilmaha haddii laga goynayo qa- laba sano ka horna waa in laga tashado fain araada fisaalan can taraadin minhuma wa tashaawurin falaa junaxa calayhima hadday doonaan inay ilmihii naaska ka guriyaan laba sannadoodna ay ka horayso ama ay ka yar tahay wakhtiga ay kaga gurinayaan maslaxadna iyagu ay u arkaan waa inay ilmaha maslaxadii ugu jirtaa falaa junaaxa calayhimaa dumarka qaarkood waxay sameeyaan ilmaha naaska way ka guriyaan marka la dhaa maxaa dhacayna waxay dhahaan waxaan doonaynaa inaanaanu gaboobin ha oo aanay naga muuqanin inaanu awlaad dhalnay ya Ah. laakiin ogow taa haddii ilmahaagu iyagoo u baahan yahay aad samayso maslaxaddii ilmahaaga u- dararna uu ka soo gaarayo ninkaagana intaad ka qariso aad sidaa samayso dembi baad ka faa'iidaysaa ilaahayna meeshaad ka gelaysa iyo waxaad kaga jawaabayso dee adaa garan doona amaa wixii laba sano ka badan ilmuhu markuu laba sano la siiyo iyada hadday hooyadu ka guriso wax dembiyi kuma sugna si awgeed bay culimadu waxay dhaheen atashaawuru maa duuna alxawleyn waxa weeyaan ama wixii xawleyn ku saabsan iyada l- waxa weeyaan xawleynka wixii ka badan ama ka dambeeya hadday ka guriso wax dembiyi kuma sugna culimadu waxay dhaheen hadduu aabbihii doonayo in ilmaha naaska laga gooyo laga guriyo ilmaha in naaska laga guriyo hooyaduna aanay rabin bal ka warrama warkiisa lama dhegeysanay bay culimadu dhahan Mm, umana bannaana inuu ku khasbo ayib bacda alxawleynna oo inaga sheegnay in culimmada qaarkood ama salafka qaarkood sida cabdullahi bni cabaas eh, sida calqama iyo laga sheegay in xanuun laga qaadaba Een, ilmuhu hadduu hooyo aan hooyadiis ahayn nuugo ma jaais ma mise jaais maaha haa waa jaais nabigeena calayhi salatu wasalaam yaa nuujiyey nacam Mm, ayib Een, ilmihiisii ibraahimna nebigu calayhi salaatu wasalaam gabadh buu u dhiibay sida saxiix muslim ku taalla nuujiisa marka way bannaantay gabadhaasi farqi ma kala in ilmaha qaraabadiisa tahay ama hooyadii la qaraabo tahay ama inay gabadh bili aadan tahay waxaa shardiya un bay dhahan culimmadu inay qof wanaagsan noqoto oo saalix ah oo dee maaragtay aan xumaan lagu aqoonin waayo culimmadu waxay yidhaahdeen ina aradaaca yugayiru itibaac ilmuhu ciddii caanahooda uu cabo wuu ku ta'auraya marka maadaamuu la dabci noqonayo ku ta'aurayo waa in cid fiican iyo raas wanaagsan iyo dad salaax lagu yaqaano loo raadiyo Een, salaf badan baana masalada noocaasa laga sheegay xasanulbasri baa laga sheegay qataada laga sheegay eh, imaam axmed baa laga sheegay waxaana culimmadu dhahan qofka qofka waxa weeyaan muslimka ahi waa inaanu caruurtiisa cid aan muslimiin ahayn aanu u dhiibin oo irdaaciya aanu odhanin waay radaaca waxa weeyaan axkaam baa ka tartiibmaysa axkaamta ka tartiibmaysa waxaa ka mid ah ilmuhu hadduu nuugo cidaan hooyadii ahayn gabadhaasi xaaraan bay ka noqonaysaa gabadha iyo wixii dhasha wixii ay dhashay iyo wixii waxa weeyaan waxa weeyaan ay la dhalatay ee habalihii ay la dhalatay walaaladeed ahaa qofka waxay ka noqonayaan xaaraan hooyay u noqonaysa halkii hooyadii oo kale u gelaysa iyada ma geyo hablaheeda ma geyo waxa weeyaan inamada iyadoo ay dhasho iyo ilmihii maaragtay ay nuujisay walaalay noqonayaan yacni waxa weeyaan maxramiyadaasi waa mas'alo muhima oo ka dhalata baabkaas laakiin wax dhaxlo iskuma laha hadduu qofku gabadh aan hooyadii ahayn ay jaqsiiso waa hooyadii radaac bay hooye ugu tahay isagu ma geyo wixii ay dhashayna ma geyo laakiin isma dhexlayaan waa walaalaan nahay oo xagga radaacan kalaalkanahay ama waa ummii hooyadeedii mina radaaca yaa la odhan maayo gabadhaa ninka qaba isaguna wuxuu noqonayaa qofkii ilmaha nuugay abuuhu min aradaac uu noqonaya wixii uu dhalay isaga iyo maaragtay iyo ilmaha gabadhiisu ay nuujisana walaalay noqonayaan maxram bay isu noqonayaan maxram ay isu noqonayaan oo inamadiisu ma geyi karaan gabadhii ilmihii dumarka ahaa ama gabadhii ay ilmihii inantii ay nuujisay gabadhiisu ay nuujisay inamadiisu geyi maayaan waa ukhtuhum min aradaaca maadaama isagu waxa weeyaan uu gabadha qabo ayay culimmadu yidhahdeen shuruudda radaacu radaacu radaaca iyo naas nuujintu marka ay axkaamtaasi ka dhalanaysa shuruud bay leedahay shuruudda waxaa ka mid ah inuu ilmahaasi gabadha nuugo shan jeer oo mid walba isagu intuu naaska ka dhargay iski uu uga tegey hamsu radacaat haddii uu hal mar nuugo ama laba jeer keliya ay jaqsiiso ama saddex jeer keliya ay jaqsiiso shan wax ka yar xukunkaasi kama dhalanayo xukunkaasi kama dhalanayo haadii waaxida yani laa tuxarim almasa alradca wala radcataan wala almasa wala almasataan marka waa inuu shan jeer nuugaa culimadu shantaa jeer mar walba intuu ilmahaasi naaska qabsado waa inuu isagu iskii markuu caanaha ka dherga uga tago waxay kale culimadu idhaaheen waa in ilmahaasi marka gabadhaas uu nuugaayo uu naaskeeda jaqayo uu laba sano iyo wax ka yar yahay hadday dhaafto laba sano ka badan isagoo uu gabadhaas gabadhi ilmo jaqsiiso jamaahiirta ahlicilmigu waxay qabaan wax xukunkaasi kama dhalanayo wax axkaamtii radaaco ka dhalanaya ma jiraan axaadiis baana masalada ku soo aroortay isku weynaysao baabkaas waxa weeyaan ku saabsan uu nebigu leeyey laa tuxarimu min aradaacati ilaa laa yuxarimu min alradaacati ilaa ma fataqa alamcaha fi thadyi wa kaana qabla alfitaami ilmaha intaan naaska laga gurin laba sano iyo wixii ka horeeya waa inuu waxa weeyaan ilmahaasi uu yahay waana inuu ilmahaasi naaska jaqaabay culimadu yidhahdeen maxaa meesha ka baxaya xadiiskana sida ku taalo weye ilmihii haddii masaasadii masala meesha ka baxaysa ay ahlucilmiga qaarkood xoog uga hadlaan oo ah haddii gabadhu intay caanaheedii listo ay masaasad ku shubto deedna ilmi la siiyo xukunka radaaca ma yeelanayo mise ma yeelanayo axaadiista waxaa ku soo aroortay laa yuxarimu min alradaacati ilaa maa fataqa alamcaa radaaco waxaa wax ka xarima waa wixii ilmaha boggiisa iyo calooshiisa iyo amcaadiisa xididadiisa waxa weeyaan kala kaxeeya ee koriya fi hadyina uu ka jaqo naaska aan masaasad lagu siinin mafhuumku saasuu noqonaya wa kaana qabla alfitaam intaan naaska laga gurinna yani laba saniya ka yarna ah marka laa radaaca ila ma kana fi lxawleyni buu nebigu alayh salatu wasalaam laga soo wariy waana sida selafka akar ahlilcilmi ay qabaan inaanay xawleyn wax ka yar laba saniya wax ka yar mooyaane wixii ka sarreeya inaana axkaamtaasi ka dhalanaynin gabadha murdicada ah eed ilmahaaga u geenayso waa inay gabadh salaax lagu yaqaano noqoto waa inay gabadh ahlu cibaada ah noqoto oo qof toosan waa inay noqoto dad xalaal miiradka lagu yaqaano oo inay maaragtay xaaraan cunin lagu yaqaano waa inay yihiin oo aan loo geyn dadka fasaqada ah iyo dadka mushrikiinta ah iyo dumarka waxa weeyaan heesaaga ah iyo waxyaabaha maaragtay dadka aan dhowrsanayn waa inaan loo geenin awlaadda oo aan la jaqsinin hablaha walaalaha mararka qaarkood waxay sameeyaan midbaa waxay qaadaysaa inantii walaashir dhashay dabadeedna way nuujinaysaa hadhaba waxaa odhanaysaa inantaasi ama inankaasi waa nuujiyeyo awlaaddayda wax weeyaan ma geyo maxram buu yahay oo kama xijaabanayaan saasay odhanaysaa laakiin waa inaad ogaato waa in labadaa shardi mutawafir yihiin labadaa shardi inay mutawafir yihiin ilmahaasi inuu laba saniya ka yara ahaa intaanu laba sano soo gaadhin iyo yacni uu ahaa iyo waxa weeyaan in uu shan radac jeer uu naaskaa intuu qabsado iskii uga tago ka dhargo marka haddaad marya laba siisay dee hadhowta maxram awlaaddaadii u noqon maaye haqasi mararka qaarkood hablaa wada dhashay waxay sameeyaan ama ilmadeerka ama dadka qaraabada isjeceli waxay odhanayaan carruurteenna adna kuwayga nuuji adna kuwaaga nuujinaya ujeeddaduna waa maxay mid iyada ka mid ah waxay leedahay carruurtayda inay inamadani ku soo noqdaan baanaan rabin hablaayiga ya yeena isga yini aynu aynu midkeenba kuwa kala nuujiso walaala ha noqdaan marka waa in masaa'ilkaas loo loo dhugma yeesho cumar khadaab ba waxaa laga sheegay inuu yihi iyaakum waradaaca suu fainahu laabudda an yantadima yowman maa iska ilaaliya inay carruurtiinna nuujisaan ama aad maaragtay u geysaan oo ay caanahooda nuugaan dad xunxun waayo maalin maalmaa ka mid a ayuunba ilmahaaga ka muuqanaysaa ceebtaasi ayuunba ilmahaaga ka muuqanaysaa fawaaidda laga faa'iido ilmuhu cidaan hooyada ahayn inuu shaqo waxaa ka mid a inuu caqli badan iyo najaabo badan uu yeesho waxaa ka mid ah inuu ilmaha jirhkiisu dhismo oo uu xoog noqdo ayaa ka mid ah beledkana laakiin intaan ogahay in badan laguma yaqaano waay الxadيiث العشhروuن man أxaqu bxadaanaةi الsabiي can cabdالlahi بn cmr man axaqu yaa u mudan bxadaanaةi الsabiyi ilmihii yaraa korintiisa yaa u mudan xadaanadu waxa weyaan ilmaha in la koriyo oo la tarbiyeeyo oo la ilaaliyo weyaan xadaanaةu sabi yaa u mudan ayaa la yidhi can cabdالlahi بn cmr radي الlahu canهuma ana imra'atan gabadh ayaa qaalat waxay tihi ya rasuul اlah rasuulka ilaahayow nebiga utimadeedna waxay tihi ya rasuul lah rasuulka ilah ina ibni inankaygu ina ibnii haada inankaygaas kan ah kaana baطnii lahu kaana wuxuu ahaa baطnii calooshaydu waxay u ahayd lahu isaga wicaa'an weel bay u ahayd meel uu ku jiro oo lagu ilaaliyo ayay u ahayd ama waxaa tiraa kaanat badnii waxay ahayd calooshaydu lahu isaga u ahayd wicaa'an hubay u ahayd hu ayay u ahayd wathadyi naaskayguna lahu isaga wuxuu ahaa siqaa'an sibraar uu ka cabo waxijrii dhabtayduna lahu isaga waxay ahayd xiwaa'an meel hoy u ah ayaa u ahayd wa ina abaahu aabbihiina allaqani wuu ii furay wa araada wuxuu doonaya an yantazi wa araada wuxuu doonay an yantasicahu inuu iga qaado ilmihii minii aniga faqaala laha rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi anti axaqu bihi adiga ayaa u mudan oo isaga uga xaq badan maa lam tankixii intaanad guursan nin kale aabbihii adaa isaga uga mudan intaanad nin kale guursan saasuu ku yuri nabig alay slatu slam hada alxadiid waxaa wariye imaamu axmed iyo abu dawuud iyo cabdurazaq ibnu hamaam asancaani iyo bayhaqi iyo daraquni iyo keyrkood waana xadiis saxiixa culimo badan baana saxiixisay cabdurazaaq markuu musanafka ku keenay waxa uu baab uga dhigay baabu ayu lwaalidayni axaqu bilwalad labada waalidkoodeebaa ilmaha u mudan barbaarintiisa iyo waxa weeyaan xadaanadiisa ilmaha korintiisa abu daawuud isna saasoo kale u ciwaan uga dhigay baabu man aaqu man axaqu bilwalad gabadhani waxa ay tilmaamaysaa ama sheegaysaa in ilmo yar oo caruur ah oo radiico oo maaragtay la nuujinaayo in uu aabbihii dhalay furay rabana inuu ka qaado bal hadda gabadhaas siday nebiga calayhi isalaatu wasalaam markaa ugu dhigtaeg hadalkeeda macaankiisa u fiirso kaana badnii lahu wicaa'an wa thadyii lahu siqaa'an wa xijrii lahu xiwaa'an soomaalida waxaa tiraa ilahina la kala beryoog hadallo la kala odhanog saasay soomaalida tiraa waana xaqiiqo rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu ku uhi adigaa ilmahaagaa u mudan oo aabbihii uga mudan ilmaha yara radiica ee la nuujinaayo ee waxa weeyaan adaa uga mudan aabbihii inta aanad guursanin xadiisku waxa uu ku tusinayaa awalan culimmadu waxay sheegeen intaanaynu maarata masaa-isha ay culimmadu sheegeen waxay yidhahdeen xataanatu difli iyo kafaaladiisu waa waajib ilmaa yar korintiisa iyo kobcintiisa iyo tarbiyantiisa cafwan korintiisa iyo kobcintiisa la kobciyo iyo barbaarintiisu waa waajib bay culimadu yidhahdeen leesh labada waajib waa labada waalid bay waajib ku tahay limaada liannahu yahlaku bitarki haddii la faraha laga qaado dee wuu halaagsamaya wuu dhimanaya naftiisa waxba uma qaban karo saa awgeed waa waajib in laga xifdiyo halaagga siday u waajib tahay in la quudiyo oo la maaratay la la la biiliyo ama la masruufo culimadu waxay yidhahdeen marka xadiisku waxa uu ku tusinayaa haddii labadii qof ee ilmaha dhalay ay kala tagaan dabadeedna la ysku qabto ilmihii la ysku qabsado culimadu waxay yidhahdeen xadiiskani waxa uu ku tusinayaa ilmahaasi hadduu yahay ilmo yar oo tifli oo sagiir ah inay hooyadu waxa weeyaan u mudan tahay oo ay aabba uga mudan tahay laakiin shardi baa shuruud baa ku xidhan shuruudda ku xidhan waxa weeyaan inaanay awalan guursanin oo hadday shardiga koowaad waxay maa lam tankixi inta aanay guursan bay iyadu uga mudan tahay waalidkii hadday nin kala guursato ilmahaasi waxaa u mudnaanaya oo xaq u leh inuu qaato walow ha yaraado waalidkii dhalay waaya sababtu waa maxay sababtu waxa weeyaan bay culimmadu yidhaahdeen dee waxaa laga yaabaa ninaan dhalin inuu dhibsado waxaa kaloo culimmadu ay yidhahdeen sababtu waxa weeyaan dee hooyadii inta aanay iyadu nin kala guursanin dee ilmaha way ka soo baxaysaa mas-uuliyaddiisii oo dee wax kale kuma mashquulayso lakiin markay nin kala guursato way ka mashquulaysaa waajibaad kaley ku mashquulaysaa waxaa laga yaaba inay uur yeelato walac yimaado xanuun kala yimaado waajibaad kala fuulaan dabeedna ilmihii u dayacmo waxay culimmadu yidhahdeen ilmaha yar hooyadu way u mudan tahay marka aanay guursanin oo iyadaa uga mudan aabbihii dhalay bishardi inay tahay qof mustaqiim oo toosanoo ilmaha waajibkiisa ka soo baxaysa oo iyadoon guursanba haddii la ogayay markii hore ay isqabeenba inay mudayacad ahayd ilmaha ninkii dhalay iyadu marka horey wada joogeenba ilmahan hadduu meelaha iska baylahoofayey oo xaaladiisu ay xaalad iska ahayd oo aanay dan iyo muraad ka lahayn dumarka qaarkoodna waa caynkaas ninka hadday nacaan wuxuu dhalana way nacaan haddii ay xaaladdu saasoo kale ay tahay oo gabadhan ilmahan aanay naxariis badanba marka horeba u haynin oo ilmahan uu agteeda ku dayacmaya bay culimadu yidhaahdeen xataa iyaana guursanna waa laga qaadaya bay culimadu yidhahdeen waayo sharcigu markuu yidhi hooyadaaba hooyadaa u mudan dee waa markay maslaxaddiisa ka shaqayn- shaqaynaysa lakiin hadday iyadiiba mudayaco tahay oy teediiba u taagalaadahay dee ilmaa la daba dhig maya bay culimadu yidhahdeen in isaguna laku ag baabaa maaha nacam waxa aan xaadiray waaqicad mar gabadh iyo ninkeeda oo isqabtay oo kala tegaya ilmo yar oo ay dhashay baan ku nidhi qaado markaase waxay tihi ma rabo wax walba waanu ku akhrinay wallaahi bartii bay kaga dhaqaaqday ma tawaqucin inay dhici karayso laakiin maalintaa markaan arkaan biliif garayay waxaan islahaa waa caradaa hayso oo caradu markay ka bado way ka daba iman doontaayoo caynkaasoo niman baan waraystayoo war bal ka warrama gabadhii nooca ahayd ilmii dib ma uga daba timi adaa sheegay baa layguli ummuhu ya akhi marka haddii ay xaaladdu saa tahay la odhan maayo may guursanna iyada u dhiib meelahaasay dee booraan hadimay ka tuuraysaa de laakiin asalku sidaa maaha asalku waxa weeyaan iyo khaalibku inay hooyadu ilmaheeda uga naxariis badan tahay cid walba hada aal ayib culimmadu waxay markaa tilmaameen labada mas'alo in laba mas'alo oon laysku khilaafsanayn ay yihiin oo ah hooyadu aabba inay uga mudan tahay ilmaha yar ee radiica ee naasnuuga ee aan gaadhin xaalad tamyiis aan qaan- aan aan xaalad uu wax kala sooco wax kala garto aan gaadhin inay waalidkii uga mudan tahay marka aanay guursanin haddii ay hooyo dee aan dhib kale lagu ogeyn a- a- maaragtay dhib kale lagu ogeyna aanay jirin taa culimadu way isku waafaqsan yihin xaggan dhig waxaa kale culimadu isku waafaqsan yihin hooyadaasi markay guursato walow hooyo wanaagsanba ha ahaatee haddii waalidkii ilmaha dhalay uu ilmaha soo doonto inay waajib tahay in farta laga saaro oo inay ku murantaa aanay banaanayn maadaamay guursatay waa laba daraf waxay culimmadu dhahan waxaad ka warantaa ilmuhu hadduu yahay ilmo mumayizo wax kala saaraya toddoba jir sideed jir waxa weeyaan hadduu yahay labadiisi waalidna kala tagaan culimmadu xaaladda noocaasi waxay yidhaahdeen ilmihii waxaa la siinayaa ee, waxaa la door waa la kala dooransiinaya bay culimmadu yidhahdeen xaaladda noocaasa waa la dooransiinaya maadaama isagu mumayezi wax kala garanayo labadiisi waalid markay isku qabtaan waa la kala dooransiinaya waxa la odhanaya keebaad raacaysa labadaadii waalid waa kuwan keebaad raacaysa kii uu raaco ayaa lagu daraya bay culimadu idhahay idaa balaga sabiyu sina tamyiiz oo toddoba sano iyo wax ka badan ah sida qaalibka hadduu gaadho xaaladda noocaasa ilmihii labadiisi waalid waa la kala dooransiinaya bishardi de inaanay hooyadii sidii aynu sheegnay aanay aanay gu- aanay nin kala guursan nabigu calayhi salaatu wasalaam gabadh baa u timid deedna waxay tihi fidaaka abi wa ummi nebi maxamed oo hooyadii aabbahay ba lagugu furay ina zawjii yuriidu an yadhaba biibni Il- ninkaygu wuxuu rabaa ilmahayga inuu kaxaysto waqad nafacanii wasaqaanii min biiri abi cinaba ilmahaygaasina waa kaasoo waan ku tabcayo waan halkaasaan soo gaarsiiyo maanta isagaa ii soo dhaamiya bay tiri Ah. oo biyaa i waraabiyo oo ii shaqeeya fajaaa zawjuha markaasuu aabi- ilmihii aabbihii baa yimiyo markaasuu wuxuu yidhi man yukhaasimuna fi ibni yaa igu qabsan kara markaasuu nebigu calayhi salatu wasalaam intuu ilmi u yeedhay wuxuu ku yidhi yaa ghulaam haada abuuk wa haada ummuk aabbahaana waa kaas hooyadana waa taas fakhud biyaddi ayihimaa shi'ta kaa doonte labadooda ka mida raac faakhada biyaddi ummihi fantalaqat bihi hooyadii buu gacanta qabsaday deedna way la tagtay xaaladdaa ilmuhu markaa uu wax kala soocayo ee uu toddoba sano sideed sano iyo wax ka badan uu yahay hadduu dee qaan gaadho dee iyadu dee hadalkeedaba daa xaaladda noocaasa ilmuhu ciddii uu doorto ee labadiisa waalid ka mida marka isku qabtaan ayuu raacaya waa la kala dooransiinaya abu daawud iyo nasaa'i iyo baa wariyey tirmidi iyo keyrku waana xadiis saxiix xadiiskaas xadiis abi hureyra tirmidi wuxu uhi markuu sheegay wاlcamalu calى hada cinda bacdi ahli اlcilmi min asxaabi الnabiyi salى اllahu عalيh wasalam wagayrihim qaluu yukhayaru اlghulaamu bayna abawayhi ida waqacat baynahuma almunaazacatu fi اlwalad wahuwa qowlu axmeda waisxaaq waqala ma daama alwaladu sagiira falumu axaqu bihi faida balaga sabc siniin khuyira bayna abawayhi waxa uu yidhi qurdubi isagoo hadal aynu tilmaannay isna tilmaamaya ajmaca kulu man yuxfadu canhu min ahli اlcilmi ana الزawjayni ida- ana الزawjayni ida اftaraqa walahumaa waladu ana aluma axaqu bihima lam tankix ibn cabdibar wuxuu yidhi laa aclamu khilaafa bayna الsalafi min alculamaءi fi almar- fi اlmarأaةi اlmuطalaqa ida lam taتزawaj anaha axaqu biwaladiha min abiihi ma daama طifla صagiira laa yumayisu shayئa ida kana cindaha fi xirzi wakifaayة wlam yahbut fiiha fisqu walaa jarcun hadalkaynu tilmaanay bay tilmaamayaan culimadaasi fi ljumla culimadu waxay dhahan marka ilmaha qofka raa- uu raacaya ama xadaanadiisa tawaliyaya shuruud baa loo shardiya shuruuddaa loo shardiya waxaa ka mid a inay labada qofba yihiin labadan qof bay isku haystaa inay labadooduba min ahli lxadaana yihiin laba qof oo xaq u leh inay ilmihii kobcintiisa iyo korintiisa tawaliyaan oo haddii midkood aanu ahayn midkood haddii ay shuruudii shuruuddii ka dhimantay shuruud waa maxay inay laba laba qofoo muslimiina yihiin ayib inay laba qofoo yacni aan fisku lagu aqoon yihiin inay laba qof oo ilmaha waajibkiisa ka soo baxaya yihiin culimmadu waxay yidhaahdeen haddii labada waalid midkood faasiq yahay loo dhiibi maayo haddii labada waalid midkood mucdam yahay oo faqiir aanay bahashu ka dhicin uu yahay ya loo dhibi maayo culimadu dhahen leanna ilmaha yar inuu halaagsamo lama rabo culimadu waxay dhahen haddii labada waalid midkood ay kala din yihiin kii ilma diinta islaamka haystaa ilmaa loo dhiibaya la odhan maayo waxa weeyaan hooyadii raaci la odhan maayo haday kala diyaano noqdaan haddii labada waalid midkood ceebi ku sugan tahay sida inuu yahay maalan mactuuh aan caqligiisu dhammayn waalidku inuu yahay ama nin kabiir ahoo da'a weeyaan oo aan ilmahan xaqiisii ku qumi karin la raacin maayo bay culimadu idhahde waayo isagiiba u baahan wax ilaaliyade soana tira ninkaad kabaa ka taranayso kabihiisaa laegaa haddii isagu kala jeedjeeda kuwiisu oo kuwiisiiba ragraci kari waayey oo waxba ka qaban kari waayey oo isagaba xaalatuhu xaalad ay tahay dee maxaad waajib kala dusha uga saaraysa misagaa qaadi karaa laa yukalifu lahu nafsan illa wuscaha way taaganta culi waxaa waxaa markaa laga maarmaana labadan qof ee ilmaha dhalay ee khisaamka iyo doodu ka dhaxayso inay noqdaan laba qof oo aan midkood aanu ku sugnayn cillo loogu diido ilmihii culimadu waxay dhahayn haddaanay hooyo hooyadu haddaanayba guursanba laakiin ay tahay hooyo ku ishtihaartay fisqi loo dhibi maayo ilmaha ilmaha loo dhibi maayo waxaana u diiday dee ilmihii diintiisi bay luminaysa walihaada nin iyo gabadh baa isula yimin nabiga calayh isalaatu wasalaam cafwan waxay isula yimaadeen ha nin iyo gabadh ba waxay isula yimaadeen nin xukaamtii muslimiinta ka mid a ilmo yar bay isku haystaan ilmihii dabadeedna waxaa lagu yidhi ilmihii wuxuu doortay aabbihii ilmo wax kala dooran karu ahaa markaase hooyadii waxay tihi salhu waxaad weydiisaa shekh sam temiya sheegay warkaas sida zaadulmacaadka ku taala salhu liayi shayin yakhtaaru abaahu bal weydii wuxuu aabbihii u doortay bay ku tiri hooyadii baa leh markaasuu wuxuu yidhi ilmihii ummii tabcaunii kula yowmin ilkutaab hooyadii maalin kasta madrasadda ii dirta iyo walfaqiiha culimo sheekha ii dirta umii tabcaunii kula yowmin ilkutaab walfaqiihu yadribuni buu yihi sheekha meesha haystaana dee mararka qaarkood waa way garaaca wa abi yatruknii lilacbi maca sibyaan aabbayna ciriri iguma haye ciyaalka la soo ciyaar bu igu dhawaytir ayuu yidhi ki yara markaasuu intuu qaadigii soo qabtay ilmi yara buu ku yidhi kaxaysa adigu gabadhi hooyadii sababtu tahay waa bataal buu yidhi kan dhalay maadaamuu bataal yahay ilmahana dee wuu xumaynaya sidaa awgeed waxay culimmadu idhaahdeen ilmaha ciddii maslaxaddiisa ka talinaysa ayaa sharcigu uu waajibiyey in la siiyo laakiin haddii xaaladi timaado caddaatana inaanu labada waalid midkood ilmaha maslaxaddiisi ka talinaynin hooyaana haya isiiya ma soconaysa bay culimadu idhahdeen iyada uun u daaya hadday fasahaadinayso loo dayn maayo masaa'ilka xadaanaduna waa masaa'il muhim ah dadkuna ay ku murmaan layskuna qabqabsado cid haddii culimadu waxay dhahen shuruudda waxaa ka mid a inay laba isku din yihiin labadaa qof oo midkood hadduu gaal noqdo la siin maayo ilmihii waxaa ka mid a inaanay gabadhu guursanin waxaa ka mid a inay xor inay caqli iyo laba qof oo dee caqli qaba oo maaragtay ilmaha maslaxaddiisii ka talinaya ay yihiin ay yihiin culimadu waxay ka hadleen cid ilma loo dhiibo waxa u mudan culimadu waxay dhahen masale kale ilmaa laftiisa hadday ciladi ku suganta ka war ilmo xanuunsanaya oo baralaatya maalan ama majnuun ahoo waalan ama aanu caqligiisu ku filayn ilmaha noocaas ayaa loo dhiibay culimadu dhahen haddii labada waalidba ay laba qof oo xadaanayn kara yihiin hooyada la siinaya culimadu dhahen leesh hooyadu way ka naxariis badantay waana ka sabir badantay aabbaa soo ma intuu gabadh ayaa gacanteed geli lahaa isagoo xaalkiisu sidaa yahay waxaa loo dhiibayaa hooyadii ayaa loo dhiibaya haddii ilmaha ciladaas ku sugantay culimadu idhahdeen hooyada cidda ugu soo xigtee ilma xadaanadiisa tawalida waa ayo marka labada waalid laga yimaado waa habaryarta rasuulku sal allah alay waslm wuxu alkhaalatu bimansilati اlummi habaryaro waa hooye buri nabigu alayh salatu wasalam habaryaro waa hooye buri nabigu alayh salatu wasalaam marka masaa-ishaasna saas ayay muhim u tahay dumarku hadalka ay hadhiyo habeen isla dhex maraana ku saabsan ilmo kasta hooyadii cid u dhaantaa ma jirto waa war mujmalahoo wax badan ku sugan yihiin ya laakiin sharcigu cidna ma dulmin subxaanaka allahuma bixamdik laa ilaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk